gudoomiye kusoo dhawow radio muqdisho iyo warbaahinta qaranka somal national t v wax kasta waxaan rabay inaan su-aal kaa weydiiyo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo kaalinta aad ka leedahay shirkan wuxuu ku saabsan yahay waxaa weeye cimilada isbeddelka cimilada iyo maxaa la yidhahdaa iyo- iyo horumarka maxaa la yidhahdaa sustainable energy ayuu ku saabsan yahay waxaana lagu casumeeyey aniga iyo xogayaha guud ee baarlamaanka waxaana kaga qeybi dali doonaa shirkaas oo ah shir weyn oo ay ka soo wada qeybgalayaan baarlamaanada adduunka oo dhan oo lagu hadlaya isbeddelka cimilada iyo horumarka maxaa la yidhahdaa iyo joogteynta maxaa la yidhahdaa horumarka marka wuxuu socon doonaa shan maalmood shantaas maalmood mataqaanaa wixii oo aan annaga haddii aan mataqaanaa aan qaybta soomaaliya nala siiyo waxaan ka ka sheekeyn doonaa isbeddelka cimilada xagga soomaaliya isbeddel ku yimid iyo mataqaanaa waxyaabaha looga baahan yahay in mataqaanaa laga qab- laga laga qabto maxaa la dhinaca maxaa la yidhahdaa ee isbeddelka cimilada xagga roobabka maxaa la yidhahdaa fatahaadda biyaha iyo abaaraha soo noqonaya waxaas inaan ka jeedinaan rabnaa arrimahaas wixii ka soo baxana mataqaana insha allah dib waxaanu noqon doonaa baarlamaankeena soomaaliya hadduu ilaah yidhaahdo marka shanta beriba adigu ma ka qaybgalaysaa shanta beriba waan fadhinaa wixii mataqaanaa oo ah wixii ka horumar ka soo baxo oo arrimahaas looga hadlayana waan ka qaadan doonaa qaybteenna waxaan u gudbin doonaa wixii oo oo ugu dambeyn ka soo baxo baarlamaankeena sida mataqaanaa oo aan ula socodsiino Eh, maadaama ay tahay arrin ay ka doodayaan baarlamaanada adduunka annagana qayb baan ka leenahay mataqaanaa inaan ka soo jeedino waxyaabaha oo annagana quseeya kadibna waa u gudbin doonaa insha allah baarlamaankeena hadduu ilaah yidhahdo maanta soo maahan maalintii ugu horreysay mase maalin ayaa ka horreysay maanta la furayaa shan maalmood oo soconaya maanta ka qaybgelinaa shanta maalmoodna waa fadhin hadduu ilaah yidhahdo aad ayaad u mahadsantahay gudoomiye waa isla socon doonaa